أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في شروط التيمم بوريسك شروطه سي أي فصلها weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa booraysigii iyo axkaamtiisii wuxuu dooni sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inuu ka bilaabo shuruudaha looga baahan yahay qofka booraysanaya qofka booraysanaya shuruudahan sheekhu inoo sheegi doono shardi ka mid ah hadduu ka tago booraysigiisii ma ansaxay sheekhu wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala shuruudu tayamumi booraysiga shuruudihiisii casharatun toban wey booraysigu waxa uu iska leeyahay shuruud toban ah shardiga ugu horeeya an yakuuna waa inuu ahaado booraysigu bituraabin caro waa inuu noqdo caro maahane wax kale haddii qofku uu isticmaalo oo gidaarka ama derbiga ama dhagxaanta uu ku booraysto booraysigiisi ma ansaxay liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan طayiba cabdullaahi bnu cabbaas markuu fasirayey ereyga saciidan saciidan طayiban ereyga aayadda ku jira cabdullahi bnu cabbaas wuxuu ku fasiray turaaban daahira yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray in waxa lagu booraysanayo ay noqdaan caro daahir ah marka cabdullahi bnu cabbaas ereyga saciidan fatayamamuu saciidan طayiba wuxuu ku fasiray turaaban daahira caro daahir ah idan marka qofku waxaan caro ahayn hadduu ku booraysto booraysigiisii ma ansaxay wa an yakuuna waa inuu ahaado shardiga labaad wa an yakuuna ay turaab caradu waa inay noqoto daahiran caro daahir ah waxaa kaloo shardi ah carada qofku uu ku booraysanayo inay daahir tahay shardigu daahir la yidhi maxaa baxay caradu haddii ay tahay mutanajis oo caro nijaasaysan haddii caradu ay tahay oo daahirba aysan ahayn booraysigiisii ma ansaxay wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin turaabku mustacmalan mid la isticmaalay waa inuusan ahayn caradan caro hore loo soo isticmaalay oo horey loogu soo booraystay waa inaysan caradu ahayn marka maxaa loola jeedaa aturaab almustacmal caradu maxay ku noqon kartaa mustacmal fuqahada waxay ku dabdiyeen sida shaarixuba uu kugu dabdiyey waxaa la yidhaahaa maa baqiya bimaxalli tayamumi aw tanaahara bacda masihi alcudwa wain lam yucrid canhu maa baqiya waa carada ku baaqi ah bimaxalli tayamum maxalkii loo booraynay waa gacantii yacni booraysiga aada marinaysay carada kaaga dhegdhegan mustacmal wejigii tusaale ahaan markaad booraysigii marisay oo carradii aada marisay waxa wejiga ku baaqi ah waa mustacmal aw tanaahara ama firfirdhoomay oo daatay bacda masihi alcudwa ama caradani markii xibintii ay taabatay ka bacdi ayay xibintii ka daadatay kaa daatay isagana waa mustacmal laakiin waxaa shardiga culimmada fuqahada leeyihiin carada markii yacnii xibintii aada u booraysay carada ka daadanaysa bishardi an yakuuna mutamayizan bishardi an yakuuna mutamayizan bishardi waa inuu gooni u baxo inuu gooni u soocmo waa shardi markaanu leenahay inuu gooni u soocmo maxaa baxay waxaa baxay tusaale ahaan wejigan carradii aada ku booraysanaysay carradii wejigii way ka daadatay laakiin carradii waxay ku daadatay carradan weyn oo hoostaada taalla ay carradii ku dhex daadatay tii wejigaaga ka daadanaysay iyo midii hoostaada tiillay ayaa isku dhex qasmay haadaa laysa bimustacmal carradaasi mustacmal maaha marka mustacmalka maxaa nooga soo baxay laba suuro ayaa caradu mustacmal ku noqon karta الsuuرة الأuلى waxa weye maa baqiya bimaxali التayamum xibintii loo booreynayey wixii ku dhegdhegan mar kale intaad ka fukfuksatid kuma booreyn kartid kaasi waa mustacmal الsuuرة الثaaniية waxa weye أw تanaaثara baعda masihi alcudوى caradani markii ay xibinta taabatay ka bacdi ayay daadatay watamayaza goonina way u baxday gooniyay u soocantay fahaada huwa almustacmal isaguna kaa gooni u soocmay kaa gooni u soocmay la yidhi maxaa baxay hadduu caradii kale caradii kale isaga dhex yaaco oo caradii wejigaaga ka daadanaysay midii kaleoo dhulka tiilay ayay isku qasmeen fahaada laa yucaddu mustacmala kaasi mustacmal ma aha meesha marka maxaa kaaga soo baxay masalada meesha kaaga soo baxaysa waxaa weeye tusaale ahaan haddii bac caro lagu soo shubo yacni baca caro lagu soo shubay waad ku booraysatay bacdaa carada lagu soo shubay waad ku booraysatay xataa wixii wejigaaga ka daadanayay caradii wejigaaga aad taabsiisay oo ka daadanayay bacdii ku daateen mar labaad waad ku booraysan kartaa caradaas leanna waxaa weeye shaygan wejigaaga ka daatay shay mutamayis oo gooni u soocmay ma aha caradii weyneed oo bacda kuugu dhex jirtay ayuu iska dhex galay fa hada laysa bimustacmal idan marka bacdaa carada kuugu jirta salaaddii subaxana waad ku booraysan kartaa duhurkii aad ku booraysan kartaa casirkii iyo maqribkii iyo ceshihina waad ku booraysan kartaa shanta salaadood leanna mustacmal maxaan ku dabdinay wixii xibinta ku baaqiya iyo wixii gooni u soocmay oo meel kale aan ku qasbay bisi mustacmal wa allaa yakuuna waa inuusan ahaanin mustacmalan turaabku waa inuusan noqonin mid hore loo soo isticmaalay wa anlaa yukhaalidahu waxaa kaloo shardi ah shardiga afraad wa anlaa yukhaalidahu turaabkii daqiiqun bur waa inuusan ku qasmin iyo wa naxwuhu naxwu daqiiq iyo burka wax la mid ah nuuraddii iyo shamiito iyo wax la mid ah waa inaysan ku qasnayn carradu waa inay tahay carro nadiif ah oo wax kale aysan ku qasnayn ama carradii haddii shamiito lagu qasay ama nuuriyad lagu qasay ama burkii lagu qasay ama budo kale lagu qasay ma lagu booraysan karo leanna waxaa weeye carro maba la dhihi karo waxbaa ku qasan wax kalaa ku jira oo masaladan markaa waxay la mid noqon masaladii biyaha waanu soo qaadannay biyaha haddii shay daahira lagu qaso shay daahira oo magacii biyahaba isbeddel uu ku dhaco laguma dahaaro qaadan kari tiiyoo kaleba waxaa kaloo shardiga wa an yaqsidahu wa an yaqsida shaksigu waa inuu u qasdo hu ay turaab carrada inuu u qasdo yacni inuu soo qaato inuu u qasdo waa shardi soo qaadashada carrada inuu qofku u qasdo shardigu maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray qasad in loo qasto oo ilaahay wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan طayiba fatayamamuu bimacnaa iqsiduu u qasda oo ku booraysta saciidan طayiba carro daahir ah u qasda oo ku booraysta idan marka qofku inuu carrada uu u qasdo soo qaato waa shardi maxaa baxay sheekhu tusaalaha meesha ka baxay ayuu kuu sheego wuxuu ku yidhi falow safathu shaksiga hadday ku bitiso alriixu dabayshii falow safat hadday soo bitiso hu ay turaab damiirka turaabkaan u celinayno falow safat hu ay turaab carradii alriixu dabayl hadday ku soo bitiso qofka oo faradadahu ay turaab carradii uu ku celceliyo wejigiisii ama xibin xibnihiisa ka mida uu ku celceliyo lam yakfi kuma filla turaabkaasi hu hi shaksigii kuma filla yacni ulajeeddada waxaa weeye waxaa shardigaanu nidhi in loo qasdo oo carrada lasoo qaato adigoo meel iska fadhiya dabaylaa carradii wejigaagii ku soo bitisay markaasaad tiri ewelaan buu u socday wejigiiaad iskaga celcelisoo ku marmaris saasaa ugu marmar ewel baan u socosoo dabayshanaa ii soo dhaweysay aad tiri ma ansaxayo taas ma ansaxayo wa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayn darbatayn ulajeedada laga leeyahay binaqlatayni ayaa loola jeedaa garaac rasmiga loolama jeedo garaac xaqiiqiya maaha bidarbatayni ay binaqlatayni laba mar soo qaadasho laba goor oo carradii uu soo guuriyo waa inuu wejiga iyo labadiisa gacmood uu ku masaxo wa an yamsaxa waa inuu masaxo wejhahu wejigiisa wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni binaqlatayni laba soo laba shay soo guurintoodii laba mar qaadasho laba maruu soo qaatay carradii waa inuu wejiga iyo labadiisa gacmood uu ku masaxo ulajeeddada shardigan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waa inuu laba goor uu carrada soo qaato labadaa goor carrada uu soo qaadanayo waxaa weeye hal mar waa wejigii markuu marinayo marka labaadna waa markuu labada gacmood uu kala marinayo bidig iyo bidix uu kala marinayo leannahu xadiis waxaa jira imaamu tirmidi uu sunankiisa uu ku wariyey ee nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi atayamumu darbataani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn xadiidkaa tirmidi wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi booraysigu waa laba gorow laba goro carradii lasoo qaato darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn hal marna waxaa loo soo qaadi wejiga oo lagu masaxayo hal marna waxaa loo soo qaaday oo lagu masaxayo labada gacmood marka taa la yidhi meesha maxaa baxay yacni bidarbatayni bidarbatayni la yidhi maxaa ku baxay bidarbatayni waxaa ku baxay tusaale ahaan haddii maradii yacni maro weyn maro weynaad kusoo tirtirtay hal mar ayaad carradii maro weyn kusoo qaadatay maro weynaad ku tirtirtay carradii sidaas maradii weyneedaa wejigana qayb ka mida aad ku masaxday qaybna gacanta midigtaa ku masaxday qaybna gacanta bidixda aad ku masaxday carradii maradii weynada aad ku soo qaadatay oo hal mar aad ku soo qaaday ayaad wejigii iyo waxaad u qaybisay labadii gacmood ma ansaxayo boraysigaas limaadaa sababtu maxay tahay sababtu soo ansaxayn waxaa weeye soo shardi maaha laba goor inaad soo qaadatid laba goor inaad soo qaadatid shardigu haddii marka maro weyn intaad fidsatid maradii weyneed hal mar carradii sida aad ku tiraahid oo qaybna wejiga aad ku masaxdid qaybna midigta qaybna bidix aad ku masaxdid ma ansaxayo boraysigaas leanna labadii gooroo la shardiyey ayaa meesha ka maqan wa an yuziila najaasata najaasada waa inuu iska zuuliyo awalan marka hore inuu qofku najaasada zuuliyo shardigu nijaasada inuu iska zuuliyo waa shardi marka hore maxaa baxay falow tayamama qabla isaalatiha isagoo nijaasadii baan iska zuulin ayuu iska booraystay lam yujzi cala almuctamad ma ansaxayo taas mana ku filawo leanna booraysiga waxaa shardiya qofku markuu booraysigu ka ansaxayo waa in horta wax nijaasa uusan lahayn nijaasada inuu iska baabiyo iska daahiriyo shardiga wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo shardiga sideedaad fi اlqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamumi booraysiga ka hor waa inuu qiblada uu ku sii dadaalo masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofkii hadduu mutaxayir yahay oo qibladii uusan garanayn jiho ay ka jirto ma booraysan karo ilaa marka hore dadaal uu ka bixiyo oo uu marka meesha qiblada uu u jeesanayo oo salaadda uu la qaabilayo ilaa uu marka hore dadaal uga bixiyo markuu intuu dadaalo uu is yidhaha alla ilaah meeshanaa qibladii ah markaa ka bacdi ha booraysto laakiin asagoo jahwareersan oo qibladii aan garanayn masaladan marka uma taallo qofkii qiblada yaqaano dee qofku hadduu qibladii yaqaano oo jahwareerba uusan ku jirin oo tusaale ahaan meel masjid yacni uu ka dhisan yahay oo qibladiisii ay waadix tahay ayuuba doonay qofku inuu ku booraysto kaas dadaalba uma baahna yani qibladii waa iska waadix mixraabkii waa kanaa iska boorayso wa an yajtahida maxaa loola jeedaa marka wa an yajtahida ulajeeddada culimmadu ay ka leeyihiin waxaa weeye waa qof tusaale ahaan musaafir ah oo gaarigii markuu raacay laba goor iyo saddex goor gaarigii markuu jiireeyey qibladii ay ka luntay qofkaasoo raba inuu booraysto qofkaas muxuu samaynaa marka marka hore ha ku dadaalo qibladii qibladii horta ha raadiyo qibladii markuu ku dadaalo oo qibladii uu raadiyo uu is idhaha alla ilahay qibladii waa halkan markaa kabacdi boraysigu ka ansixay markaa kabacdi ayuu boraysigu ka ansixay laakiin shardiga hore waxaan u soo marnay in khilaaf uu ku jiro oo sida raajixa uusan shardi ahayn ayaan kutubteennii hore aanu ku soo qaadanay oo qofku markuu booraysto kabacdi ayuu qibladii raadin karaa markuu booraysto kabacdi wa an yaqaca waa inuu dhaco booraysigu bacda dukhuuli اlwaqti waktiga geliddiisa kabacdi inuu dhaco waa shardi waxaa kaloo shardiga shardiga sagaalaad salaadaan waktigeedii la gaarin looma booraysan karo hadduu u booraystana ma ansaxayo saacaddan oo kale qofku hadduu yidhaaho maqribaan usii booraysan ma ansaxayo leanna waxaa waye booraysigu waa daruuro daruuradana wakhtigeeda lagama hormarin karo waa in wakhtigii la gaaro wa an yatayamama qofku waa inuu booraysto likulli fardin waajib kasta waa inuu u booraysto waajibkaasoo cayniyin cayn loo nisbeeyo cayn maxaa loola jeedaa macnaa waajib gaar ah wey oo si gaara adiga kuu khuseeya waajibaadka laba u qaybsama waajib kifaa'i iyo waajib cayni waajibka kifaa'i waxaa weeye waajib si gaara adiga aan kuu khusayn oo ummadoo dhan lagu leeyahay qayb ka mida hadday waajibkaa u istaagtana intii kale dembigu uu ka dhacayo sida salaatuljanaasada oo kale salaatuljanaasa oo kale waajibkeeda waxaa la yidhaha waajib kifaa'i yacni muslimiinta qayb ka mida haddii meydka ay ku dukadaan intii kale dembiga waa ka dhacay laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeye fardin cayniyin waxaa loola jeedaa waajibka shaksi kasta gaarku ah sida salaadaha shantaa oo kale salaadaha shantaa oo kale waa waajib cayni ah waajibkaa cayniga marka mid walba waad u booraysanay salaadii subax waad booraysan duhurkii waa u booraysanay casirkii maqhribkii cishihii xataa iyadoon kaa jebin booraysigu isagoon kaa jebin mar kasta waad booraysanay leanna waxaa weeye hal booraysi oo keligiisa laba waajib laguma tukan karo laba waajib laguma tukan karo marka likulli fardin cayniyin likulli fardin cayniyin la yidhi maxaa baxay likulli fardin cayniyin la yidhi waxaa ku baxay fardulkifaa'igii fardulkifaa'igii ayaa baxay fardulkifaa'iga tusaale ahaan janaasadii tusaale ahaan hadda waxaad u booraysatay meyd ayaa la keenay salaaddii janaasadaad u booraysatay meydkii baad ku tukatay meyd labaadaa haddana la keenay inaad u booraysato ma aha tii horaa kuu dhowran leanna waa fardulkifaa'i fardu cayni ma aha tii horaa kuu dhowran meyd saddexaada haddana la keenay tii hore booraysigii hore un ayaad ku tukanay meyd afraad wahaakada boqol ha gaaro hadduu doono leanna fardulkifaa'i iyo fardulcayni farqiyaa u dhexeeya laba fardu cayn laguma tukan karo hal boorays ama fardulkifaa'i waxaad doontaad ku tukan karta faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara fii arkaani tayamumi wuxuu u fasal yahay booraysiga tiirarkiisii halkan sheekh wuxuu uga hadlay raximahu اllahu tacaala booraysiga tiirarka laga maarmaanka ah oo haddii tiir ka mida la waayo booraysigii uusan ansaxayn furuudu tayamumi booraysiga waajibaadkiisii khamsatun shan bimacnaa furuudna waa laga cabbiraa arkaanna waa laga cabbiraa waa bimacna waaxid maa laa budda minhu arkaan iyo waajibaad waxay isugu tegayaan maa laa budda minhu mid walba waa laga maarmaan rugnigana waa laga maarmaan faradkuna waa laga maarmaan fardu tayamumi booraysiga furuudu tayamumi booraysiga waajibaadkiisu khamsatun shan shan waajibuu leeyahay alawalu kan ugu horeeya annaqlu soo guurin wey maxaa la soo guurina yani caradii annaqlu lituraab ila alcudwi waa in carada xibinta loo soo guuriyo waa shardi ahaani kan labaad niyat listibaaxati bannaysiga niyadiisii wey limaa yatawaqafu cala atayamum wax booraysi ku xidhan inuu ku bannaysto waa inuu niyeysto waxaa kaloo shardiga qofku inuu niyo la yimaadana waa shardi haddii niyo marka lala imanayo maxaad niyeysanay biyaha markaad isticmaalaysa waan soo marnay weysaqaadkii waxaa la niyeysan yacni rafcu اlxadaث ama fardu اlwuduu ayaa la niyeysanay iyo wixii la mida ama markii aada booraysanaysid niyadu taa way ka bedelanta markaad booraysanaysid waxaad niyeysanay niyat اlistibaaxa salaad inaad ku bannaysanaysid boraysiga laakiin ma niyeysanaysid rafculxadad oo ma dhehaysid booraysigan waxaan u niyeystay inaan weyse la-aantii aan isaga kor yeelno lianna tayamuma laa yarfacu alxadaa booraysigu xadad ma kor yeelo wainamaa yubiixu laka salaa wuxuu kuu bannayn karaa keliya awoodda booraysigu salaaduu kuu bannayn karaa amaa weyse la-aanta ma baabi'in karo walidaalika haddaad biyo hesho waad weyse qaadanay ma dhehaysid waan booraystay waan weyse qabaa waan weyse qabaa ma dhehaysid marka waxaa la niyeysanayo baabu tayamum haddii la joogo waa niyat اlistibaaxa bannaysi niyeysigeed wayajibu waxaa waajibay qarnuhaa qarnu niyati niyada lala xidhiirinteedii bidarbi ay naqli ayaa loola jeeda darbiga naqli ayaa loola jeeda bidarbi ay naqli soo guurinta carrada carrada markaad soo qaadanayso inaad niyada la xidhiiriso waajib liannahu awalu larkaan soo guurintaas oo carrada la soo guurinayo arkaanta isagaa ugu horey carrada markaad koow aada soo qaadanaysid oo dhinaca wejiga dhinaca wejiga markaa carrada usoo wadid markaas markaas inaad la xidhiiriso niyada waajibka waistidaamatuhaa istidaamatu niyati niyada daa'im yeelideediina waajib ilaa masxi wejihi ilaa shaksiga wejigiisa masixidiisa laga gaaro carrada markaad soo qaadanaysid oo dhinaca wejiga aad usoo wadid xilligaa niyadu inay joogto waa shardi ilaa masaxa wejiga laga gaarayo oo wejiga aad ka masaxdid ilaa intaa inay joogtana waa shardi ka bacdi qalbigaagaba ha ka maqnaato niyadu hadday doonto laakiin intaa niyada waa waajib xaalatu naqli ilaa masxi shayin min alwajhi markaad soo qaadanaysid carrada ilaa wejiga aad ka masaxaysid intaa niyadu inay baaqi tahay waa shardi ka bacdi haddaad doonto qalbigaaga haba ka maqnaato markaad wejigii masaxday ka bacdi waina waa shaksigu hadduu u niyeysto booraysigiisii istibaaxata alfardi waajib bannaysigiisa inuu waajib ku bannaysto hadduu u niyeystay tusaale ahaan sallaa wuxuu ku tukan karaa booraysigiisa alfarda waannafla waajib iyo sunno labadaba waa ku tukan karaa waajibna waa ku tukan karaa sunnana waa ku tukan karaa qofku markii hore markuu booraysanayo wuxuu u niyeystay inuu booraysigan ku bannaysto salaad waajib ah muxuu samayn karaa hadduu doonana salaad waajib waa ku tukan karaa hadduu doonana wuxuu ku tukan karaa sunnana waa ku tukan karaa labadaba leanno haddii markii horeba waajib inuu ku bannaysto uu u niyeystay haddee sunnadii oo waajibka ka yarayd waaba min baabi owla inay u bannaan tahay shakiba kuma jiro aw amase wuxuu niyeystay istibaaxata nafli sunno bannaysigeeda inuu sunno ku bannaysto ayuu booraysiga u niyeystay aw isalaati ama salaad bannaysigeedii ayuu u niyeystay ow salaati اljanaasati ama salaad janaaso bannaysigeedii ayuu u niyeystay inuu salaad janaaso ay yani ugu bannaanaato ayuu booraysigii ugu niyeystay lam yusalli bihi bitayamum booraysiga sidaa uu u niyeystay kuma tukan karo alfarda waajib kuma tukan karo waa saddex mas'alo wey saddex mas'alo oo aan waajib lagu tukan karin saddex mas'alo oo booraysiga aan waajib lagu tukan karin masalada ugu horeysa waxaa weeye aw istibaaxata nafli booraysiga wuxuu u niyeystay inuu sunno ku bannaysto maalan tusaale ahaan salaatuduxa oo kale salaatudux oo kale inay u bannaanaato ayuu rabay saasuu u booraysanayay niyadaasuu ku booraystay lam yusalli bihi alfarda waajib kuma tukan karo salaatuduxadii uu ku tukan karaa sunnadii laakiin waajib maya liannahu sunnadu way ka yar tahay waajibkii waajibku way ka yartahay aw isalaati aw istibaaxata salaat masalada labaad waxaa weye booraysigan wuxuu u niyeystay salaad inuu ku bannaysto salaad inuu ku bannaysto ayuu u niyeystay lam yusalli bihi alfarda iyadana waajib kuma tukan karo liannahu salaad haddii la yidhaaho waxay ku dhici waajibkii kuma dhacaysa waxaa lagu xambaari sunno sunno bisuu ku bannaysan karaa ow salaati اljanaaza ama wuxuu u niyeystay salaatuljanaaze inuu ku bannaysto ayuu u niyeystay lam yusalli bihi اlfarda salaaddii fardu caynka ahayd kuma tukan karo meydaa la keenay markaasaad yani waxaad u booraysatay in salaadan janaazadu ay kuu bannaanaato ayaad u booraysatay niyadaas adoo niyadaa u booraystay ayaa waxaa la aqibay tusaale ahaan salaaddii duhurkii niyadii horead ku booraysad maxay ahayd meydkan inaad ku tukato saas u booraysatay duhurkiiyaa la aqibay kuma tukan kartid duhur leannu niyadaada maxay ahayd wax fardu caynkii ka hooseeya oo fardulkifaa'i ah ayaad marka hore u niyeysatay marka fardulcaynka wax ka hooseeyana booraysiga laguma banaysan karo laguma bannaysan karo athaaliثu waajibka saddexaad masxu wejihi shaksiga wejigiisii wejigaa masixiddiisii w inuu wejiga dhammaan uu masaxo waajib alraabicu kan afraad masxu yadayhi labadiisa gacmood masixitaankoodii bimirfiqayhimaa maca mirfiqayhimaa labadooda xusul micigoodii waa inuu la masaxo gacmaha ilaa xusullada inuu masaxo waajib alkhaamisu kan shanaad atartiibu tartiibin weeye bayna almasxatayn labada masax dhexdooda inuu kala tartiibiyo waajib labada masax dhexdooda maxaa loola jeedaa waa masaxa wejiga iyo masaxa labada gacmood inuu kala tartiibiyo waajib kala tartiibin maxaa loola jeedaa waa inuu wejiga hormariyo gacmahana ugu damay ugu dabamariyo waajib hadduu cagsi sameeyo oo gacmihii uu ka bilaabo wejigana ugu dabamariyo ma ansaxay booraysigiisa wa sunanuhu wa sunanuhu sunanu tayamumi booraysiga sunnooyinkiisii atasmiyatu ilaah magacaabidu sheekhu markuu soo dhameeyey arkaan ama waajibaatu tayamum halkan wuxuu ka bilaabay sunnooyinka booraysiga sunnooyinka sheekh wuxuu ugu hormariyey raximahu اllahu tacaala qofku waa inuu bisinka ku bilaabo kow markuu booraysiga bilaabayo bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waa inuu yidhaaho wa taqdiimu اlyumna midigta horumarinteedii wey waa in midigta iyo bidixdana midigta inuu hormariyo waa sidii wasaqaadka aanu ku soo qaadanay wa masxi aclىa wajhihi wa taqdiimu masxi aclaa wajhihi wejigiisa meesha ugu sarraysa masaxiisa masaxaa horumarintiisa wejigu wuxuu leeyahay meel sarraysa iyo meel hoosaysa meeshaa kore waa inuu ka soo bilaabo masaxa kor hoos waa inuusan ka bilaabin waa inuu kor ka soo bilaabo masaxa sidii wasaqaadkii wa takfiifu اlgubaari boorka boorka fududayntiisii waa inuu boorka xoogaa iska jafo carrada markuu gacanta sidaa u marmarinayo oo dhulka uu carrada ka soo qaadanayo waa inuu iska jafo sidaa uu isaga jafo sidaa inuu isaga jafo oo calacalaha dhabarkooda dhabarkoodu saa isagu garaacay si boorka u fududaado leanna waxaa weeye tashwiihu lkhilqa waxaa la diidi qofku carradii oo dhammaystiran oo hal xabo uusan ka jafinin hadduu sidii u mariyo wejigiisii waxaa imanaya tashwiihu lkhilqa qofka abuuristiisii iyo muuqaalkiisii inuu fool xumaado oo qof galgashay oo kale oo carro ku galgashay oo kale inuu noqdo lama rabo qofka waa inuu boorka iska fududayo waalmuwaalaatu xirxiriirin isagana waa sunno sunnooyinka booraysiga waxaa ka mid a in la xiriiriyo sida aanu ku soo qaadannay wasaqaadkii wa tafriiqu اlasaabici faraha kala geyntoodii wey faraha in la kala geeyo kala geynta yani ulajeedada laga leeya waxaa wey kala durkin faraha in la kala durkiyo oo sidaa laysugu dhejinin cinda darbi ay cinda naqli carrada soo guurinteeda agteeda carrada markaad soo qaadanaysid farahaaga xoogaa kala durka yacni faraha kala durkinta ulajeedada xigmada ku jirtaa maxay tahay boorkiyaa si fiican u wada gaaraya calacalihi ayaa waxaa la dooni boorkii inuu si fiican u wada gaaro midda kale faraha markii laysku dhejiyo oo dhulka sidaa aad ku tiraahayd iyo markaa faraha kala durkisid waxa boorka kiciddiisu uu badan yahay iyo carrada kala gaariddeeda markii faraha aad kala durkisid oo si fiican gacanta boorka u gaarin wa nascu lkhaatami faraatiga siibiddiisii waxaa kaloo sunno ah in faraatiga la siibo kow carrada markaad soo qaadanaysid haddii faraati uu kuugu jiro faraatiga inaad iska bixiso sunno wey wayajibu waxaa kaloo waajibay nascu اlkhaatimi faraatiga siibidiisii waajib wey fi الthaaniyati fi اdarbati الthaaniya soo guurinta labaad marka labaad oo carrada aad soo guurinaysid in faraatiga layska bixiyo waajib wey oo marka labaad maxaa waajib ka dhigay waxaa waajib ka dhigay waxaa weeye marka labaad waxaa la doonay in gacantii dhammaan la wada masaxo ilaa faraha laga soo bilaabo ilaa xusullada fartiina maxaa kaaga jira faraatigu booska faraatigu uu ku jiro dee waa meeshii la masixi laha idan usadeeda carradii in la gaarsiiyo meesha faraatigu uu ku xihan yahay idan marka marka labaad in layska siibo waa waajib oo weesaqaadkiiba waajib ma ahayne maxaa booraysiga waajib looga dhigo weesaqaadka biyuhu waa shafaaf way ka sulxan karaan oo way dhex geli karaan shafaaf way biyuhu way dhex geli karaan yacni jirkii yani faraatigii dhexdiisii way dhexgeli way ka dusi karaan laakiin carradu shafaaf ma aha maadaama carradu aysan shafaaf ahayn marka labaad in la bixiyo faraatigii waajibu wa min sunanihi sunani tayamumi sunnooyinka booraysiga waxaa ka mid a imraaru lyaddi gacanta marmarinteeda cala alcudw xibinta in carrada lala marmariyo xibinta in carrada lala marmariyo sunnaw kadalki fi lwuduu sidii marmarintii weysaqaadka baanu ku soo qaadannay isagana in xibintii sidaa loogu jiidjiido loo marmariyo isagana sunnaw wa masxu lcadudi muruqa muruqa masixidiisii isaguna waa sunna ilaa labada xusul wax yar ku dar wax yar ku daroo ilaa muruqa carradii halkaa gaarsii masixi waa sidii weysaqaadka aanu ka soo qaadanay weysaqaadka waa xusullada in kor yacni looga qaado waa tii masalatu aan ku soo qaadanay taxjiil iyo idaalat algura aan ku soo qaadanay wa cadamu takraari soo celcelinta la-aanteedana waa la sunneeya inaan waxba la soo celcelin maxaa la soo celcelin maxaa loola jeedaa lilmasxi masaxa inaan lagu celcelin ayaa sunno ah oo masaladaas waxay isku khilaafayaan booraysigii iyo waxaa isku khilaafaya iyo weysaqaadkii markaad doonayso maalan wejiga markaad masaxaysid oo carradaad ku masaxaysid hal mar unbaa saan ugu masax bis takraar inaad maanta inaad saan ku celceliso lama ogolo gacanta markaad carradii ku masaxaysid saanaad hal mar ugu masax bis hal mar haddaad ku masaxda bis ha u celin mar labaad mar labaad lama sunneeyo walistiqbaalu qiblada qaabilideedii ayaa sunnooyinka ka mid a sunnooyinka booraysiga waxaa ka mid a sidii weysaqaadka aanu ku soo qaadannay in qofka booraysanaya uu qiblada u jeesto sunnow waashahaadataani labadii shahaado ayaa ka mid a labadaa shahaadoo bacdahu bacda tayamumi booraysiga ka bacdi oo shahaadateynkii adkaartii la akhrisanayay weysaqaadka markii la dhammeeyo weysaqaadka adkaartii la akhrisanayay in isagana la akhristo waa sunno markii booraysigu uu kuu dhammaado ka bacdi waman shaksigii shakhsigaasoo lam yajid maa-an qofkii aan biyo helin walaa turaaban carrana aan helin sallaa wuu tukadaa alfarda waajibkii wuu tukadaa waxdahu munfaridan waajibka keligiis xaal uu yahay ayuu tukan wa acaada waajibkana wuu soo celiyaa masaladan uu doonayo sheekhu meeshan inuu uga hadlo waxaa weye qofku hadduu biyana waayo carrana uu waayo muxuu samay sheekhu wuxuu ku yidhi waman lam yajid qofkaan helin maaan biyo walaa turaaban carro salla alfarda waajibkii waa tukadaa waa waajib inuu waajibkii tukada waxdahu munfaridan waajibka keligii xaal uu yahay ayuu tukada waajibka keligii maxaa loola jeedaa bimacnaa laa yusalli annawaafil sunnooyin ma tukanayo lanna waajibka waxaa loo tukan naftiisa waa xurmatan lilwaqti waktigaa uun lagu ixtiraami mooye iyo biqadri ma istadaaca alinsaan inuu ilaahay ka baqo qofka bini aadamku intuu awood u leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faataquu llaaha ma stadactum intaad awooddaan ilaahay ka baqa qofkani awooddiisii waxay ku soo aruurtay maadaama biyana uusan heli karin carrana uusan heli karin inuu waajibkii sidaa u tukado idan marka salaadaas xurmatulwaqtiga loo loo tukaday sheekhu wuxuu ku yidhi waa caada waa inuu salaaddaa dib u soo celiyo muxuu ku soo celinaa bilmaay hadduu biyo helo hadduu biyo helo salaaddaa waa xisaabsan dibuna u soo celinay salaadaasi marka faa'iidada ay leedahay waxaa weeye qofku hadduu yacni sidaas hadduu ku dhinto yuktabu kaannahu sallaa salaatan kaamila waxaa loo qori salaad kaamil ah oo shuruuddeedii iyo arkaanteedii ay u dhammaystiran yihiin isagoo tukaday oo kale ayaa loo qori faa'iidada kale leedahay waxaa weeye waa imtihaalu amri illaahi wa amri rasuulihi moxamed sala allahu calayhi wasalam qofku amarkii ilaahayuu qaatay amarkii rasuulku uu qaatay sala allahu calayhi wasalam taasina waa faa'iido weyn qofku intuu awoodda u leeyahay oo tabartiisu ay tahay inuu ilaahay ka baqo subxaanahu wa tacaala faslun hadakani faasilun mid wax kala saara wey salaadda marka waxaan arkaynaa yacni meel mar walbaba ay kaaga dhacayso ma jirto biyaad weysay caraad weysay waa tukanahu sharcigu ku leey waajib dharaa iga nijaasa iyo waa xanuunsanahay iyo dhaawacaan ahay iyo waxaas oo dhan salaadda kuma dhacayso lianna waxaa weeye manaadu takliif huwa alcaqlu meesha sharcigu kaala hadlayo waa caqliga meesha sharcigu yacni dadka wax uga waajib yeelo ama sharcigu dadka wax uga xarimo waa caqliga inta caqligu joogo mukalafa tahay adigu caqligaagu intuu joogo waxaa tahay mukalaf bishariica شhareecada mukalafaad ku tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi wacbud rabbaka xataa yaأtiyaka alyaqiin ilaa yaqiintu ay kaaga timaado yaqiintu waa geerida ilaa aad ka dhimanaysid cibaadada inta awooddaada ah iyo inta tabartaada ah inaad wadaahay waajib dadka qaar waxaa weye waxay samaynayaan wax yar hadduu madaxu xanuuno maba tukanayaan iskaba dhaafba haddii dhaawac iyo waxyaalo la mida ay soo gaaraanna waaba howlo waaweyn iskaba dhaafba markaasa salaad iyo cibaado markaasaa ugu dambaysa waa caqli xumo waa markuu ugu baahida badnaa addoonku rabbigii subxaanahu wa tacaala waa markuu ugu daciifsanaa waa markii uu ugu dhowaashaha badnaa geerida iyo dhimashada waa markuu ugu baahida badnaa inuu sahay qaato oo meesha uu u socdo qabriga ciriiriga badan inuu sahay u qaato xilliga ugu baahida badnaado waa markii uusan ka maarmi karin cibaadada oo ugu dacfiga badnaa markaasuu dayacay cibaadadii markaasu wuxuu leey maanigaa tukan kara oo sidaa adigu aadan u tukan karin oo aadan awoodin sharcigu maba kugu kallifinba inta aadan awoodin sharcigu kuguma kallifin tusaale ahaan adigu haddaad dhaawac tahay haddaadan istaag ku tukan karin sharcigu kuma haysto istaag inaad ku tukatid waa inaad fadhi ku tukatid haddaadan fadhi awoodi karin sharcigu kuma haysto waa inaad jiifkaaga ku tukatid haddaadan biyo heli karin carro heli karin sharcigu kuma haysto sidaada ku tuko diintu waa basiidu wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj ilaahi subxaanaه wa tacala wuxuu yihi diinta culays ma ahan laakiin shaydaankaa culays ka dhigay diintii waa fudayd midda kale diintu waxay waafaqsan tahay fitrada insaanka qofka bini aadamkaa abuuristiisa iyo diintu waa iswaafaqsan yihiin laakiin fitrada insaanka iyo diintii waxa kala dhex gelaya wax weyn ka dhigaya diintii culus oo dhib badan wasaawista iyo khadaraadka qalbiga uu ku soo ridayo shaydaanka iyo diintii fududayd waxay kaaga dhigi wax culays badan faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaraba fi اlxaydi wاlاstixaadati wاlnifaasi wuxuu u fasal yahay xaydka iyo istixaadada iyo nifaaska halkan sheekha raximah اllahu tacaala saddexdan mas'alo ayuu uga hadli doonaa xaydka waxaa la yidhaha iyo istixaadada iyo nifaaska xaydka xagga sharciga waxaa la yidhaahaa waa damu jibillatin yakhruju min aqsaa raximi اlmar'ati fii awqaati sixati waa damu jibillatin waa dhiig dabeeco ah dhiig iska dabiiciyow xanuun iyo qandho iyo yacni sabab kale iyo midna lama yimaado oo iska dabiici yacni wuxuu iska imaanaa fataraad iyo xilliyo ilaahay ugu talagalay oo dabiici ah uu iska imaana yakhruju wuxuu ka soo baxaa min aqsaa raximi اlmar'a islaanta ilmogaleenkeeda meesha ugu fogaashaha badan halkaasuu ka yimaada fii awqaati sixa xilliyada wuxuu yimaadaa gabadhu ay iska caafimaad qabto jiro iyo sabab kaloo keenayo midna ma lahan wa aqalu lxaydi wa aqalu zamani اlxaydi xilliga xaydka kan ugu yaraanta badan yowman wa leyla waa habeen iyo maalin xilliga xaydka waxaa ugu yaraan badan intuu socdo habeen iyo maalin ayaa ugu yar habeen iyo maalin wax ka yar hadduu gabadha dhiiggu uu ka socdo xayd ma aha tusaale ahaan gabadhii xalow kale ayay dhiiggii isku aragtay maantao dhan wax dhiiga ma lahayn saasuuna uga tegey diba uga soo laabay kaasi xayd ma aha xayd maaha waa cudur wey waa infection iyo wax la mida ayuu noqon mooyee xagga sharciga kaas oo kale xayd loo yihaaha liannahu xaydka ugu yaraan waa inuu socdo yowman wa leyla yowman wa leyla marka lagu leeyahay ulajeeddada laga leeyahay ma aha habeen iyo maalin inuu iska qubmayo iska bululuuq leeyahay loolama jeedo macnaha sidaas inuu wax iska shubmayo habeen maalin iska dareerayo ma aha yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye meeshii mar walbaba habeen iyo maalintaas qadar la-eg walow fataraad haba kala googo-o laakiin markii la aruuriyo afar iyo labaatan saac waa in meeshii mar walbaba ay ahayd meel nijaasa oo nijaasaysan haddii la aruuriyo afar iyo labaatankaa saac waa inay meeshii uun meel mutanajisa ahayd wax uun haba yaraadeen waa inay ka jireen meeshii laakiin ma aha ilbiriqsi walba inay wax iska soconayaan iska soconayaan loolama jeedo taas wa akaruhu akaru lxayd xaydka kan ugu badan hamsata cashar shan iyo toban yowman min yowmin maalin ah shan iyo tobankaasoo bilayaaliha maca layaaliha habeenadeeda la jira ugu badnaan gabadha inta dhiiggu uu hayn karo waa shan iyo toban maalmood iyo shan iyo toban habeen inta ugu badan haddii la arko xayd maalintii lix iyo tobnaad dhiiggu isagoo socda haddii la arko maalintaa lix iyo tobnaad xayd ma aha waa infection infection wey mooye xayd ma aha maalinta lix iyo tobnaad liannahu xaydka sharciyan kama badan karo shan iyo toban maalmood marka maalinta lix iyo tobnaad gabadha waxaa waajib ku noqonay inay salaadaheedii si caadi ay u tukato markii meeshii ay usoo astajayso oy soo astajooto oo haddii dhiig iyo ay wax ka soconayaan meeshii ay xirto oy cubcubto kabacdina markaa weysaqaadkii iyo astajadana inay xiriiriso waa waajib weysaqaadka iyo salaada inay xiriirisana waa waajib saasay salaadaheedii ku wadan waqaalibuhu qaalib اlxayd xaydka qaalibkiisu situn lix maalmood wey aw sabcun ama toddobo qaaliban intay dumarku u badan yihiin ama lix maalmooduu ka socdaa ama wuxuu ka socdaa toddoba maalmood wa waqtuhu waqtu lxayd xaydka waqtiga uu ku iman karo gabadha kow markuu bilaabayo ugu yaraan waqtiga ugu yaruu ku iman karo tiscu siniin sagaal sano kow gabadha ugu yar oo la dhihi karo yacni dhiiggeeda xayd lagu tilmaami karo waa sagaal jir wey sagaal sano gabadhu hadday ka yar tahay dhiiggii ka yimaada xayd ma aha sharciyan tusaale ahaan iyadoo siddeed jira ayaa dhiig lagu arka waa cudur wey cudur wey maana xayd ma aha liannahu sharciyan waxaa weeye sagaal sano ka yar maba ku yimaado xaydku siddeed jir iyo toddoba jir iyo haddii lagu arko dhiiggan sharciyan xayd ma lagu tilmaamaye waa cudur wa aqalu duhrin dahaarada midka ugu yar dahaaradaasoo bayna alxaydatayn labada xayd u dhexeeya khamsata cashara shan iyo toban oo yowman min yowmin maalin ah shan iyo tobankaasoo bilayaaliha maca layaaliha habeenadeeda micigooda ah sheekhu wuxuu ku leeyahay gabadhu intay daahir noqon karto ugu yaraan ugu yaraan waa shan iyo toban maalmood laakiin shan iyo toban maalmood ugu yaraan markaanu leenahay waa dahaaradu markay u dhaxayso bayna alxaydatayn laba xayd dahaarada u dhaxaysa ugu yaraan shan iyo toban maalmood laba xayd dahaarada u dhexaysaahi haddii ay ka yaraato shan iyo toban maalmood oo gabadhii maalan tusaale ahaan saddex maalmood shan maalmood ayaa waxaa ka socday dhiiggii shan maalmood ayaa dhiiggu ka socday maalintii lixaad iyo maalintii toddobaad meeshiioo qallalan ayay aragtay oo nadiif laba maalmood ka bacdi haddana dhiiggii ayaa ku soo laabtay labadii maalmood oo qallaylka ay arkaysay iyadaa u malaynaysay mooye xaydkii ka mid ahaayeen labadii maalmood iyadaa u malaysay mooye xaydkii yaa weli socda liannahu dahaara oo laba dhiig u dhaxaysa shan iyo toban maalmood kama yaraan karto kama yaraan shan iyo toban maalmood bayna alxaydatayn la yidhi maxaa baxay wa kharaja bayna alxaydatayn bayna alxaydatayn waxaa ku baxay adduhru bayna xaydin wa nifaas dahaarada u dhaxaysa dhiig umuleedka iyo xaydka taasi shan iyo toban maalmood waa ka yaraan kartaa fa innahu yakuunu duuna daalik duhrigaasi kaas uu ka yaraan karaa falow ra'at xaamilun addama tusaale ahaan gabadhii iyadoo uur leh ayay waxay isku aragtay dhiig waa mar naadiray dhacdaa naadir uma badna dumarku markay uur leeyihiin dhiig ma arkaan haaliban laakiin lacalla mararka naadirkaa hadday dhacdo xaamiladii ay dhiig isku aragto uma dahurat markaasay daahir noqotay gabadhii xaamilada ahayd yowman maalan hal maalin ay daahir ahayd uma markaa kabacdi hal maalin iyadoo daahir ahayd waladat waa dhashay oo waxaa yimid dhiiggii nifaaska marka maxaa yimid oo halkaa maxaan ka aragnaa hal maalin gabadhu inay daahir noqon karto laakiin dahaaradaa maxay udhexaysaa bayna xaydin wa nifaas xayd nifaas udhexaysaa hal maalin marka dahaarada way noqon kartaa fadamu bacda alwilaadati dhiigga oo dhalidda ka dambeeya nifaas wa qablahaa dhalidda ka hor dhiiggii ahaana xayd walow ra'at nifaasa sitiina gabadhu hadday dhiig umulaadka aragto lixdan maalmood laba bilood ayaa dhiigga umushu ka socday uma dahurad yowman maalan hal maalin ay daahir noqotay laba bilood markuu dhiiggu nifaas ka socday hal maalin ayay daahir ahayd uma markay hal maalin daahirayd kabacdi ra'ati dama dhiigay isku aragtay kaana xaydan cala almuctamad dhiiggaas waxaan leenahay waa xayd waana muxuuna duhrigaas muxuu udhexeeyaa waa duhri hal maalin ah wuxuu udhexeeyaa duhri bayna nifaasin wa xaydin isaguna wuu ka yaraan karaa marka shan iyo toban maalmood duhrigaas wuu ka yaraan karaa wayaxrumu waxaa xaaraam ah bihi bisababi alxayd xaydka sababtiisii waxaa xaaraam ku ah maa iyo ladii kay yaxrumu huwa maagu xaaraam ku ahaa biاljanaabati bisababi اljanaaba janaabada sababteeda wixii xaaraam ku ahaa jiray ayaa xaydkana xaaraam ku ah oo masaa'ilka janaabada xaaraam ku ah waanu soo qaadan wixii mas'alo kasta oo janaabada qofkii junubka laga xarimay oo maalan qur-aankii inuu aqriyo oo kale musxafkii inuu xambaaro inuu taabto masaajidka inuu ku nagaado waxaasoo dhan iyadana xaaraamu ka yahay gabadhii xaydka qabtay wa muruuru اlmasjidi masaajidka maritaankiisii ayaa xaaraam ka ah xaydka sababtiisa in khaafad gabadhu hadday ka baqayso talwiihahu talwiiha almasjid masaajidka hallayntiisii hadday ka baqayso gabadhu hadday xayd qabto masjidka xataa ma soo dhex mari karto hadday ka baqayso inay masjidka wax uga daataan oo masjidka ay yani hallayso oo ay nijaasayso hadday ka baqayso marka gabadhaa xaydka qaba keliya mas'aladani markaa uma taallee waxaa la mida wa miluhaa kullu dii jaraaxatin nadaaxa qof walboo dhaawac yani shubmaya dhaawac shubmayo dhiig uu ka shubmayo qof walba oo dhaawacaasi ku yaallo masaajidka inuu soo dhex maro xaaraan wey hadduu ka baqayo dhiiggii inuu ku daato masaajidka dhexdiisa xaaraan wey isagana wasawmu soomkiina xaaraan wey gabadha xaydka qabta inay soonto waa xaaraam ijmaacan waa khilaaf la-aan wadalaaqu furiinkiina waa xaaraam fiihi fi lxayd xaydka dhexdiisii gabadha in lagu furo waa xaaraam gabadhiioo dhiiggii qabta oo caadadii qabta oo xaydkii ku dhex jirta in la furaahay xaaraam leannahu sababta sharcigu u xarimay waxaa weeye ciddadii yaa ku dheeraanaysa ciddadii ayaa ku dheeraanaysa leannahu gabadha haddii xayd lagu furo maalmaha dhiiggu uu ka socdo oo xaa'idada ay tahay ciddadii weli ma bilaaban weli ciddadii ma bilaabno ma dhexgelin mana u xisaabno laakiin gabadhii iyadoo daahira haddii la furo daahirkaana uusan ninku kula seexan isagoon la seexan oo soo qubaysatay ayuu furay oo uusan far saarin ayuu furay daahirnimadaa maxaa loo leeyahay koow hal ciddo horay uga bilaabno taasaa u fudud gabadha marka taasaa u fudud gabadhii guriga iyadoo la joogta oo xaaskiisii ay tahay dhiiggay ka qubaysatay waa daahirsatay farna ma saarin isagoo far saarin uu furay marka yani hore waa ula seexan jiray lakin waxaan ula jeednaa duhrigan duhrigan bacda duhri far ma saarin isagoo far saarin ayuu furay koo waa loo leeyahay hal ciddo maxaa u dhiman laba ciddo oo kale ah laba goor inay ka qubaysato bas kabacdi waa guursan kartaa amaa laakiin gabadhii xaydka dhexdiisa haddii lagu furo ayaamulxayd laysat maxsuubatan min alcidda maalmaha xaydka ciddadii kama xisaabno marka ciddadiia ku dheeraanayso walistimtaacu istimtaacii ilaa iyadu inay mukhtalica tahay mooye yani waxay culimmada fuqahada ay ka soo reebaan mukhtalica inay tahay mukhtalica maxaa loola jeedaa inay dalaaqeedii lacag ku iibsatay gabadha iyadoo xaa'idaahoo dhiig qabta ayay waxay tidhi anigaa raba ciddadu inay igu dheeraatee lacagtan qaado oo ay fur iyadaaba furiinka u ordaysa furiinka ilaa u ordaysa oo lacag ku iibsatay boqolkan dollar qaado ifur war xaydaad qabtaaso xaydkayga aan qabo ifur saasuu ku furay de hadday mukhtalica tahay xaaraan ma aha marka hadday khuluc tahay masalat اlkhulqi oo dalaqi iyaduba ay iibsanayso oo furiinka iyadoo ay rabto iyadaa raalli ku ah ciddadii inay ku dheeraato waa la furi karaa marka xalaal ma aha xalaal wey marka walistimtaacu raaxaysigiina xaaraan wey bimaa yaladii kii gabadha looga raaxaysto bayna surati warugbati jilibka iyo xudunta udhaxaysa jilibka iyo xudunta inta udhaxaysa gabadhii xaydka qabtay in looga raaxaysto xaaraan wey raaxaysi marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye sawaaun alwad'u wagayruhu isticmaalkii weynaa iyo taataabashadii waa isla mid ama taataabo ama isticmaalkii weynaa samee jilibka iyo xudunta inta udhaxaysa lamana taaban karo galmadii weyneedna lama samayn karo kulli labadaba xaaraan wey liannahu ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi factazilu nisaaa fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ilaahi subxaanahu watacala wuxuu yidhi haweenku intay xaydka qabaan ka fogaada walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ilaa ay ka daahirsadaanna ha u dhowaanina marka xaaraan wey wayajib waxaa waajibay calayha cala alxaa'ida gabadhii dhiigga xaydka qabtay qadaa'u sawmi soomka soo qadayntiisii waa waajib duuna salaati salaaddii ka sokay waajibkuma aha gabadhii xaydka qabtay inay ramadaankii dhaafay oo xaydka sababtiisa ramadaankii u dhaafay inay soomkii ay soo qadayso waajib wey laakiin salaadihii dhaafay intay dhiigga qabtay inay soo qadaysaah waajib ma aha ma soo qadaynayso waa sharciga naxariistiisii ka mid tahay leannu salaaduhu way fara badanayaan mar walbana way soo laalaabanayaan salaadihii way soo laalaabanayaan haddii marka gabadhii xaa'idadaa la dhihi lahaa yacni mar walboo dhiiggu kugu dhaco salaadihii soo qadee mashaqo iyo dhibaatai la kulmi lahaayeen haweenku amaa soomku sanadkiiba har mar u yimaada sanadkiiba hal mar ayuu yimaada xadiiskii bukhaariga caaisha wuxuu ahaa umuna caaisha waxay tihi kunaa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa waxaana la amri jiray haddii aan nahay gabdhihii saxaabiyaadka inaan soomka soo qadayno laakiin nalama amri jirin inaan salaadaha soo qadayno allah subxana wataala